بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب كيف يبدأ العطس سيدي أبو كبلاب ما العطس هند صدر إلا حلوين سواهي إن هند صدر إيوه يهمانسية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحال قوري أنه إسقو كان إنها إذا عطس مركه هندسوه faqiila lahu lagu yidhaahdo yarxamuka allah marka alxamdulilah uu yidhaahdo oo yarxamuka allah lagu yidhaahdo wuxuu odhan jiray yarxamunaa wa iyaakum ilaahay hanoo naxariisto iyo idinkaba wayakfiru lanaa walakum annaka iyo idinkabana allah haw dembi dhaafo maxay khilaafsan tahay waxay khilaafsan tahay yahdiikum allaahu wayuslixu baalakum sidaasuu ahaa sunnuhu waa arrinkii hore cabdilaahi ibnu cabbaas oo kale oo marmar iyo dhif intuu yidhaahdo intii sunno ahayd ee yahdiikum allahu wayuslixu baalakum ayuu intana raacin jiray waa cabdilaahi ibnu cumar radia allahu tacaala canhu waxyaabuhu caanka ku ahaa waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisa iyo isu ekaysiintiisa waxyaabaha sunno loogu sheego kamuu tallaabi jirin asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim dhammaantood sifadaa way lahaayeen laakiin ninka ugu sii adadka cabdillaahi bni cumar buu ahaa bilitifaaq bilitifaaq marka waa duco ka gaara oo aan la socon maaragtay hindhisadii iyo adkaartii ku soo aroortay sababtu waxay tahay maalin maalmaha ka mida sida naafic uu sheegayo ayaa nin baa agtiisa ka hindhisay wuxuu idhi alxamdu lilaah wasalaamu calaa rasuuli illaah alxamdulilah o kaliya laga ogolaa soo maha wuxuu ihi alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illah intaasuu raacsaday dambe wuxuu yidhi cabdillaahi bnu cumar oo markaa maqlaya wuxuu yihi alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illah qofku alxamdu lilahna gaar uu isaga odhan karaa o ilahay wuu mahadin karaa wasalaamu calaa rasuuli illaahina waa okay laakiin annaka nebigu calayhi salaatu wasalaam nama barin markaanu hindhisno alxamdu lilah wax dhaafsiisan inaanu idhaahno nigi sheegayna xalita xataa waxyaaba la isku haysta waxaa ka mid ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo waxa sugani waa alxamdu lilah oo keli ah lakin ninku dhisayaan su alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin waa waa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin oo waa qur-aankii laakiin halkan dikriga marka la marayo asarku ma'huurku waxa weeyaan waa alxamdu lilah cabdillahi bn cumar wuxuu hi markuu hi ninka alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illah wuxu hi alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illah laakiin walaysa haakada callamanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku alayhi salaatu wasalaam sidan aad samaysay markaad hindhistay intaad israacisay nebigu alayhi salaatu wasalaam sidaa noomu barin si kaleu noo baray sidaas waa sidee waa alxamdu lilah oo keliya hadda markaan cabdillaahi bnu cumar ma diidin salligii nebiga alayhi salaatu wasalaam ee waxa uu diiday meesha loo isticmaalay meesha loo isticmaalay ayuu diiday salaaddii nu tukanay waa salaaddii makrib waa saddex soo may ahayn daana afar baan ka dhiganaya ka waran afartii maxaa la samaynaya afartii qur-aan baad akhrisanaysaa waa adkaar waa qur-aan waa khushuuc waa qiyaam waa qucuud waa rukuuc maxaa siyaadaa sow qur-aanka in la akhriyaa oo kay maaha sow sarajoogga iyo rukuucda oo kay maaha haddii intaasun aan kusii laro oo afar aan ka dhigo salaaddii makhrib maxaan xumeeyey waa waa sunnihii baan khilaafay sidii salaadda loo tukan lahaa baan khilaafay maynaan markaa diidin qur-aankii iyo qiyaamkii iyo qucuudkii iyo adkaartii maynaan diidin waxaanu diidnay meesha loo ragcadan intoo lasoo qaaday dabada lagaga sii karay salaad markaa bidcada waa bidco idaafiyahoo waa bidco shay asalkiisa sunno ah ayaa waxaa sunno looga dhigayaa meeshii meelaan ahayn in loo isticmaalo waa taa cabdillahi bn cumar uu diiday markaa cabdillahi bn cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy marka yarxamunaa wa iyaakum wayakfiru lanaa walakum markaa cabdillahi bn cumar ma raacin sida dee lagu yaqaanay isaga ma raacin dikrigii iyo yahdiikum allah wayuslix baalakum kuma sii ladhin ee waa duco xoogaa ka dambeysay oo u qaatay maratay ninkii raawiga ahaa inuu raacinayo maarata hindhisaduu raacinayo عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وحري إذا عطس أحدكم متكين هدوهن بسوء فليقل هيدا هدو الحمد لله رب العالمين وليقل هيدا هذا من يرد قفك علينا يانا يرحمك الله الله كون حريسته وليقل هو يسقون هيدا هدو يغفر الله لي ولك ولكم إذنك إيوه يا نكب على هنود من دعف واكي هو روك رب العالمين تاسرين ميشا كما جرتو عدة دون تبا كتما دو كلون رسولك عليه الصلاة والسلام هاين ميشا كما جرتو يغفر الله لي ولكمنا وحي كسيدا ما سيهديكم الله ويصلح بالكم ولماذا قاربا وحي لهذين عبد الله بن عمر حلقا نصان أولها وحان سوء قاعدين أذكارتا رميس كتران أذكارتا رميس كتران الحمد لله يرحمك الله يهديك الله ويصلح بالكم أيان سوء قاعدين تاسر وجرتان عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال وحول عدس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبا النبي عليه الصلاة والسلام اكتس تكون عند سومرك السوري يرحمك الله يعني نكي بقى الحمد لله يدي رسول كان يرحمك الله أبو جوابي ثم عدس أخرى دنو كعلي برباد وهندسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحول هذا مزكوم كانوا هرقبسين أما كانوا درسين هندسة عادي هذا نشاطة الهيد ما هي وعضو يعني هندسده waxaa ka keenaya xanuun baa ka keenaya waa xadiis saxiixa hada mazkuum kan waanin oo waxa weeyaan durisan marka ka dhigantay qofka haduu durisan oo kaaga hindisayo alxamdulillah haduu guraxta wad ka amusaysa ila intii loo baahnaa maahe laana waxaan nidhi hindisada waxay ka ilaahay subxaana wa tacaala wuu jecel yahay hindisada waayo nashaad iyo firfircooni baa ku jira laakiin tani waa cudur oo dee waa durigii iyo karoonihii iyo hadduu biif taa guro waad ka weecanaysaa un durigayaanu ku qaadsiinin iyo karoonaa rasuulku wuxuu ihi haadaa maskuum yani waxay tilmaamaysaa qofkii xanuunka la hindhisaayey kuma jiro isagu tashmiit alcaatis baabun wuxuu baabu yahay man qaala yarxamuka allah in kunta xamidta allah nin baa halkaa ka hindhisay ninkii markaa maynaan maqal miyuu iska aamusay mise alxamdu lilah buu yihi markaa nin baa wuxuu ihi haddaad ilaahay mahadisay yarxamuka allah ما بنانته أو كلمتي عن عمارة بن زادان قال وحول حدثني محكول مكحول الأزدي قال وحول كنت إلى جنب ابن عمر عبد الله بن عمر أكتسان شوقي بيقول أكتسان فردي فعطس, فعطس رجل ننبا هندسي من ناحية المسجد مساجد لن عيسى كونك هندسة فقال ابن عمر دبت عبد الله بن عمر وحولي يرحمك الله إن كنت حمدت الله الله كون حريستو دد الله ما حريستو دد الحمد لله كلانا مقلهين الله كون حريستو وحو كعرريا إن قف مسلم أو الحمد لله يدي حقاس وكل شيء إنه ضيعه هذا رسولك عليه الصلاة والسلام حيولين صام الري قف كستو مقله فحق على كل مسلم سمعه سمعها هين قف كستو مسلم أو مقله أيهاي عبد الله بن عمر يسوي أن مقلهين ayaa wuxuu ka cabsi qaba hadhowta in loo raaco ninkaasi u hindhisto muslim buu haaye alxamdulilah buu yidhi maxaad maaragta isagoo aan maqal baa wuxuu leeyahay haddii aanad xataa alxamdulilah oo haddaad alxamdulilah tidhi waa anaan ku maqlahayn yarxamuka allah baabun wuxuu baabu yahay laa yaqul aabun aabun yaanu odhanin talow aabun waa maxay can mujaahid annahu qaala wuxuu hi cadasa caatasa waxaa hindhisay ibnu licabdillaahi bni cumar عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أيا إن أولي هندسي إما أبو بكر وإما عمر إن مديسة إنه حبه أبو بكر إنه حبه عمر عمر بن عبد الله بن عمر يا أبو بكر بن عبد الله بن عمر يعني وحو ماشي كساري النحنوح يشي كأي حنهوسي وقال إلى هذين أبو بكر يا عمر اسكوين يسين بنانين انتي دنبي وأنا خرافات يا بين laba iska jeclaa may jirin abubakar isagoo cumar aanu joogin tale ma goyn jirin cumarna wuxuu abubakar amre ma diidi jirin khaliifatu rasuulillaah ayuu aaminsanaa yani ibni aadamku waa waa itixaan wax kasta laba laba shay oo kasta waxbaa laga soo dhex saaraya waxa ka badbaadi waayo abubakar iyo cumar dhexdoodii ay istaageen se waxay abubakar iyo cumar weligood baa cumar ha isala geejiyee waxa weeyaan ma ma ogolayn abubakar amba abubakar cumar iyo adadkaadiisan faraha badan khadiyaan buu ka taagnaa oo hoostaasu ka necbaa taasuu meesha ka saarayay abubakar iyo cumar inay u siman yihiin oo laba khaliifay ahaayeen بغض النظر انه كان ابيه ياهي من وحو به ابو بكر من وحو به عمر فقال وحو لي اب ايودي كيرا فقال ابن عمر ابن عمر بقى وما اب اب معناه هو محي قال وحو ان اب وهذا كيسي وضع يعني وديديه يشيك معناه ماها محد اب اولاد ابهني ماها ووحكله محاضر لا هذا المقع عن بليه إن آب اسم شيطان من الشياطين مقع عن شاهد جبا استعمال شريو وشيطان شياطين تكمدة وجعلها بين العطسة والحمد الحمد لله ده إيوه هند سيدا لورد حيسي هل كي الحمد لله قف مركه لسوا كورا لها أيو كلمة الاسكسي ورنا يا كلمة نوا مسهلانية ومقع الشيطان ودحل جاهليو dhaxal jaahiliya weeyaan waa la iska tuuraa lama cuno lama qaato jaahiliya xaggeeda wixii kasoo ka soo gaadha haddii xataa ay dhaqan ahaan soo tallaabeen barta lagu qabtaa lagu dilaa waa la isweydaariyaa cabdullaahi bni cumar bartaas ku qabtay inankiisii yaraa kelmadda aab oo soo tallowdo jaahiliya ka timi halkaas ku dila wuxuu ihi kelmaddaa mar dambe ha odhani hindhisada waxaa toos ugu xiga alxamdu lilah laakiin haddii imika alxamdu lilah tidhaa haddaad hindhisto waad aabba tidhaahdo haddana alxamdu lilah tidhaahdo maxaad dhex gelisay hindhisadii iyo alxamdu lilah markaa taasoo qura maahee wax allaaliya wixii kale la dhex geliya labadaasi ma ma ma qumana baabun idaa catasa miraaran qofka hadduu dhowr jeer hindhiso can iyaas ibni salamata qaala wuxuu uhi xadaanii xadasanii abi aabbahay baa ii warramay qaala wuxuu uhi kuntu cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam facatasa rajulun nin baa nin baa hindhisay فقال وحول يرحمك الله ثم عطف أخرى هذا المرة بعد بكعلي فقال وحول هذا مزكوم وحديث في مكون وايها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول شمته واحدة وثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فهو زكام كو يلبو يصدح صدح ذات شرقفها دوهن لسو والحمد لله ويراهضه yarxamuka laabaad leedahay intaa wixii ka dambeeya waa cudure amba waa waa bahalkiiy waa duriye ha iska hindhiso wixiise ha iska wato xadiiskan iyo xadiiskan hore labada jeer soo laabtay waxaa la isku waafajinayaa wuxuu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam nin baa agtiisa fadhiyey markaasuu hindhisay markaasuu yarxamuka la yidhi uma caasa catasa ukhraa haddana mar labaad buu hindhisay mar kaluu hindhisay dhe ukhraa mar kaluu hindhisay mar kale u hindhisay markaa ma mar qura mise waa laba jeer labadaba way noqon kartaa labadaba way noqon kartaa waana laba jeer laba jeerna taana waxaa caddaynaya xadiidkan dambe ee abi hurayra radi allahu afarkaa dambe abi hurayra radi allahu tacaala canhu markaa qofku mar iyo labo iyo saddex hadduu ku celiyo dhaafiyo uu biiftaasun guro waa durigiidii ha amba waa karoonihii baabun idaa catasa alyahuudiyu yahuudigu haddii uu hindhiso عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال وحري كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يهود ويسكهن لسنشرين يتعاطسون ويسكهن لسنشرين عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركي أكتوغان رجاء يقول رجين يودوني أن يقول اللهم رسولك إنه كل رضي يرحمكم الله إلهي دين حريستو يهود ويتقنى النبي عليه الصلاة والسلام نبي إلهي إنه يهيد ducadiisu inay kacdo la aqbalana way yaqaanaan markaas ay meelun ducada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga helaan ayaa way iska hindhisanayaan waxay doonayaan yarxamukumullah inuu ku idhaahdo hore maxaynu soo marray assalaamu calaykum keli maxay idhaahdeen assalaamu calaykum maxay igu doonayaan wa calaykum assalaam bay rabaan waa ducadaas dambe ayaguna habaar bay miisayaan ducana way sugayaan inkaar bay qabaan way iska hindhisin jireen fa kaana yaquulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray yahdiikum allah الله هيدا هانونيو نحريست هانون باكا ورأيه ويصلح بالكم هذا كورا لها مركي الحمد لله وفوقنا يرحمك الله وكورا لها يرحمك الله دي بكبوتي رسولك عليه الصلاة والسلام فسامحوا طلابي يهديكم الله ويصلح بالكم إلهي هيدا هانونيو شانقين يحالة دينا لها قيتيو آه خلاص مركات وحيابا كخربا حالته وحيابا كخربا وحكوكا دينته دينته دي بقى خربا وعقيدتودي با خربن marka tawxiid Allah idinku hagaajiyo yahdiikum Allah wa yuslihu baalakum marka sunna waxa weeyaan hadii nin gaala oo kaafir uu kaaga dhiso walhamdulillah karu dhaahdo yarhamuka Allah afka u gelini waxa tirada yahdiikum Allah wa yuslihu baalakum ودعو طبعا ودعو وحلو دعين يا هنون لكن كافر يا قال يا نحريس لهي ويكرا رقاقين اسمها ويستان اسمها ويستان مركا الله كون نحريسته يعني كاسني وانا سنو قال ابوها لكن الله هو نحريسته سودي قرطا ولا شيء بريجي حبضاس وي كحماته وديغا ونك وانا وناغسنه وانا خير بدنه حبضاس وي هوس مرته وديغي بحالكا ahaa kiristaanka kii ugu weynaa berigii u dhintay wuu kulood u dhacay bahal ducaabuu kulood u dhacay odaygu xabaddaasi moji meel meelay kaga timi ninkaas caynkaasuu ahaa rajulu salaam buu ahaa akhyaar buu ahaa waa kan allaha u naxariistay buu iska yidhi ilahay ma u naxariisanaya haddaan islaamnimo ku dhiman wallahi loo naxariisanayn loo naxariisan maayo isna waxaa la mid ah wadaadkan isna yara dawaqsanay cadnaan yuusuf cadnaan cadnaan ibraahim kii yaraa ninkii isna maxaa ahaa dhintay berigii dhaweytay ee hoogin ninkii mashluulka ahaa wuxuu yidhi ninkaas iyo mucaawiya bn abi sufyaan naxariista ilaahay waxaa u dhow ninkaa gaalkaa mucaawiya u aad u necbiy moogtay itixaan baa haysta dadka ilaahay maxaa daba daba dhigay nin dhintay waa hore oo xisaabtiisii helay oo saxaabi ah maxaad ugu naargeli marka naxariista ilaahay baa haya laakiin naxariista ilaahay wuxuu inoo sheegay naxariista ilaahay qof aakhiraan ka hadlaya aakhiro naxariista ilaahay muumin baa iskale muslim baa iskale qof gaalooboo kaafiro ilaahay diiday ma laha shaarubaa gelin maayo waa yahay baabun tashmiitu rajuli lmar'ata ninku gabadh alxamdu lilah gabadha hadday tidhaahdo inuu yarxamuka allah ku idhaahdo can abi burdata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi dakhaltu calaa abi muusa abi muusa waa aabbihiy abi muusa anu soo galayna waa okay abi aabbahay oo muuse ah ayaan u soo galay wa huwa fii beyti ummi اlfadl ibni cabbaas isagoo gurigii ummi اlfadl ibna cabbaas jooga facadasat facadastu dheh anaa hindhisay falam yushamitnii yarxamuka laa ma odhan wacadasat gabadhii baa hindhistay fashamatahaa yarxamuka allah buu ku yidhi faakbartu ummi hooyadii baan u sheegay waxaan ku yihi hooye maanta aabba wuxuu sameeyey miyaad miyaad ogtay maya umulfadal baa hindhistayoo yarxamuka allah buu ku yidhi anna waan hindhistay wii aamuso falammaa ataahaa markuu u yimi waqacat bihi odaygii bay yaa baallaha ka raacday waqac way ku dhacday macnaha maaha way canaanatay wey dee dumarku waa iska moogtay waxaad moodaa mararka qaar ilmaha inay kaa xigaan moogtay ina maqli mayaane mnaga xiga tarbiyad ahaan sax maaha tarbiyad ahaan sax maaha waxaa la xaqiijiyey ilmaha marka haddii masalan hooyadu ay dagaalayso inaanu aabbuhu hooyadii ku dagaalay inanka iska nabadgeli amba inanta iska nabadgeli maxaad ku leeda lagaasi markasta waa dilaysahay amba sidaasoo kale haddii aabbihii ubadkiisii mid ka mida uu dagaalayo haddii xataa fii bacdi axyaan uu dilaayo wuu ka qaban karaa qofku wuu kala maslixi karaa waa okay laakiin aanay u tusinna ka celinaysa maxaad ku leedahay inanka waa dhakadu maad ka saaran tahay maxaa lagaa tusay kuwa kaleba leeyin maysida hadda eeg ilmihii yaraa wuxuu fahmayaa hooyadii iyo aabbihii inay hooyadiina jecesha aabbihiina uu dilaayo uun oo cadow u yahay markaa tarbiyad ahaan waa qalad weyn waa qalad weyn waxyaabaha keena cuquuqul waalideynkana ka mid bay tahay waa qalad jira haddii hooyadii saa lagu yidhahdo aabbihii odhan maxaa lagaa siiya carruurta imanka qowdun baad ku haysaa gacanta ku godaye marka waxay u qaadanayaan aabbihiina aabbahoodna wada naxariis inuu yahay islaantana islaam baasoo kakan oo bilaa naxariisa inay tahay marka colaad baa haba yaraatee haba yaraatee ilmihii yaraa calooshiisa waxa ku dhacaya labadii waalid mid ahaan qofku inuu naco kuwa dabeecada iska dumaro dee waataa saxaabiga dhagaa ka raacday waxay ku tihi falamaa ataahaa waqacat bihi وقال waxay ku tiri cadasa bni inankaygi wuu hindhisay falam tushamithu ma ducayn wacadasat taasina magaceeda xataa mii sheegina maata waa iyaduna way hindhista fashamatahaa faqaala laha wuxuu ku yihi inii samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam waxaan waxaan maqlay nebigoo yaquulu leh idaa cadasa axadukum midkiin hadduu hindhiso faxamid allaha ilaahay uu mahadiyo alxamdu lilah uu yidhaahdo fashamituuhu u duceeyo yarxamuka allah ku dhaha wain lam yaxmad illaaha falaa tushamituuhu haddaanu ilaahay mahadinna ha u ducaydina afarku waa sii dheeriya waxa weeyaan inankaaguna intuu hindhisay buu iska aamusa anna waan ka aamusay gabadhaasina intay hindhistay alxamdu lilah tidhi ani waan u duceeyey dee gartii wuu ka helay soo maha waayahay waa labadii aynu soo marray xalayto ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ag fadhiyey ee midna alxamdu lilah weli midna uu iska aamusay baabu tasaa'ub hamaansiga can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi idaa tasaa'aba axadukum falyakdim ma اstaطaac midkiin haddii hamaansi uu qabto inta uu awoodo ha qariyo falyakdim ha qariyo ma staطaaca inta uu awoodo horeynu usoo marray axaadiista badankeeda waan iska wadaynaa baabun wuxuu baab u yahay man yaquulu qofka odhanaya labayka waan ku maqlay cinda aljawaabi markuu u jawaabayo halkaa waxaynu ku dhaafana filayaa haddaanay gadaal ka soo yaro noqon ha dhowto hindhisadii iyo ya iyo hamaansigii habeen dhan baynu baalkaa wadneen qofka markaa wax loo sheego ama loo yeedho inuu labayk yidhahdo labayk labayk af soomaali ma leh laakiin hee oo kale waa hee oo la siyaadiyey oo la muujinayo inuu qofkan si weyn u maqlo u ajiibay an anas can anas can mucaad radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi mucaad baa wuxuu yihi ana radiifu الnabiy salى اllahu alayhi wasalam riwaayadku waxay tilmaamayaan baynamaa ana radiifu الnabiy salى اllahu alayhi wasalam anigoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la saaran calaa ximaarin dameer ya yuqaalu lahu cufayr dameerkiisa cufayr la odhan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalam langaruzer aabanti rasuulka dameer fuushanaa langaruzer baa beriha langaruzer maha inkeeba wasiisi langaruzerka wuxuu bahalkan maa farasku ahaaye bahal khatara bu ahaa ninka dameer lihi ee weliba dee maaragtay uu u leeliyan yahay ee isticmaalaya waa gaadiidkii heer saraa kaasaan la saaraa buu yihi rasuulkuna xagga hore u saaraa anna xagga dambaan ka saaraa cufayr baa la odhan jiray fa qaala wuxu uhi ya mucaad mucaadow faqultu waxaan ku uhi labayka wasacdayka rasuulka ilaaha waan ku maqlay aadna waan kuu maqlay waan ku dhegaystay yacni waa waa maqal iyo dhegaysi ixtiraam iyo qadarin ay ku jirto uma qaala wuxuu ihi milahu alaaan saddex jeer buu igu celiyay ya mucaad na wuxun baan lahaa labayka wasacdayka xoogaa baanu soconnay haddana wuxu uhi ya mucaad waxba iimu sheegeen markii hore labayka wasacdayk baan ku uhi xoogaa baanu soconnay wuxu uhi ya mucaad haddana maxaa naga wadaa mu odhane isna labayka wasacdayk macnaa hadalkan uu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ya mucaad uu leeyahay waa usluub ka mida asaariibta qofka dareenkiisa loo soo jeediyo qofka lala hadlayo haddii hadalka uu kuu shumoon gawdaasun hayo qofku uu daalaya markaa tanwiic baa la dhaha tanwiic noociyayn hadalka in noocya loo sameeyo qofka haddaad hal watiiroo keliya ugu bilowdo oo masalan qiiro ah waxoogaa buu qiiroonayaa markaad joojinma weydo qiiradiisu way soo dhaadhacaysa adunbaa qaaqda haynaya haddii qofka aad ugu wado watiiro hoose wuu loloonaya qofku dadka qaar baa laga yaabaa inay inay iska seexdaan dadka qaar baa laga yaba inu yaro fikiro dadka qaar dee hawlaha ku taagano waxaa laga yaba inu hawl yaro xasuusto qofku waa la soo jeeda yani intibaaha dadka iyo dareenka dadka siyaabo badan baa loo soo jeediya siyaaba loo xarakaadka ka mida dhaqdhaqaaq qofku uu samaynayo luqatuljasad bara luqatuljasad jidhka luuqadiisa waxaa ka mid ah in qofka su-aal la weydiiyo toosa bal arrinkaa ka waran qofku markaa dee waxa weya wuu soo wada noqonaya arrinka noocaasi noocaasi muxuu ku leeyahay ama muxuu idin leeyahay qof kasta wuxuu qaadanaya su-aasha isaga in laga sugayo markaa wuu soo laabanayaa u yeedhitaankan mucaadow rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yihi he wuu soo jeestay markaa haddana wuu ku celiyey haddana wuu ku celiyey waxay tilmaamaysaa dareenkaaga oo dhan soo wada xaadiri waxaan kuu sheegi doonaa waa wax weyne hal tadri maa xaqu llaahi cala alcibaad ma taqaana xaqa ilaahay addoomaha ku leeyahay man wax weyn ahayn waa masale aad u weyn waa masalada masalada masaaisha shareecada masalada ugu weyn weeyaan xaqa ilaahay subxaanahu watacaala xaq ka weyn ma jiro atadri ma hal tadri ma taqaanaa maa xaqu llaahi cala alcabiid xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeyahay ma taqaanaa hore ugumuu sheegin su-aashan lafteedu waa taxfiiz waa qofka in dareenkiisii weliba an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shayan riwaayadku waxay tilmaamayaan waxaan ku yidhi allahu warasuuluhu aclam xadiiska waa wada garanaysa xaqa ilahay addoomaha uu ku leeyahay hadii lasoo koobo waxa weeyaan waa inay ilaahay caabudaan cidda aanay la caabudin basiit basiit ilaahay inay caabudaan cidna aanay la caabudin afka way ka sahlan tahay laakiin falka iyo ficilka waa howl badan weeye uma saara saacatan xoogaa baanu soconay saacatan waa wakti burhata min azaman xoogaa baanu soconnay faqaala wuxu uhi ya mucaad haddana wuu ii yeadhay mar labaad faqultu labayka wasacdayk qaala wuxuu yihi hal tadri ma taqaanaa maa xaqu llaahi ala maa xaqu lcibaadi calى allah addoomuhu xaqay ilaahay ku leeyihiin ma taqaanaa waxaan ku ihi allahu rasuuluhu aclam ilaahay baa yaqaana ma aqaano xataa asxaabta ridwaan ullahi calayhim waxay yaqaanaan rasuulku alayh salaatu wasalaam hadduu weydiiyo mararka qaarkood waxay odhan jireen malaa wax kale looga jeedaa ilaahay baa yaqaana mararka qaarna way ka jawaabi jireen su-aabu rasuulka alayh salaatu wasalaam weydiinayaa waxaasi waa maxay maalmaha qaar way ka jawaabaan waxa u yaqaaneen bay uga jawaaban rasuulkuna wuu saxaa mararka qaarna rasuulka alayh salaatu wasalaam su-aal intuu weydiiyo iyagoo yaqaana maanta waa maalinba buu ku yidhi so ilaahay baa yaqaana hadda waa jimce bishani waa bilma ilaahay baa yaqaana waa dilxija haddana waxay idhaahdeen ilaahay baa garanaya waxay isiraahdeen malaa de waxyi baa soo degayo malaa maalinta magaceedii waa la bedelay malaa bishii waa la bedelay mucaad wuxuu ihi ilaahay baa yaqaanaa qaala wuxuu idhi idaa facaluu daalika an laa yucadibahum haddii tawxiidka ay xaqiijiyaan inaanu cadaabin xaqaas ilaahay ku leeyin xaqa ilahay baa isa saaray ila inagu maxbaynu u dhiibanay ilahay ma waxbaynu udhiibanay ma janaynu inagu ilahay u dhiibanay ma naxariis baynu u dhiibanay inagu fuqaraynu nahay caydhehe waxbaan haysanay ilaahay baa isa saaray waxaa iyo waxaa iyo waxaa sameeya waa waxaynu samayn karro haddaad samaysaan jannaa leedihiin haddaad samayn weydaanna islaaliya xaaladdiina waa halis marka xaqa addoomo ilaahay ay ku leeyihiin waxa weeyaan waa in haddii ay ilaahay caabudaan oo cidna aanay la caabudin jannada inuu geeyo oo aanu cadaabin qofka tawxiidka xaqiijiya ee ugu dambeeya ilaa qofka tawxiidka ka haysta waxaanay ishu arkahayn waxaanay ishu arkahayn intay leegtahay malaa'igta loo diraya ka soo saara ka soo saara wixii ahlu tawxiida ka soo saara waa la soo waayaya mifqaalu darrati min iimaan mifqaalu darrati min iimaan qofka qalbigiisa hadday ku jirto naarta hadduu doono sanawaad ha ku jiree walciyaadu billah aakhirkuu ka soo baxayaa un dabeeta ilahi subxana wa tacala isagaa yaqaanee wuu ka soo saaraya wuxuu geenayaa maxay jannada ayuu geenaya de dadka qaarna waa ninka xalana soo maraynay naar ma soo marayaane jannadii toosu tegayaan ilahi subxana wa tacala ku hayna raaciya fadligiisa idaa facaluu dalika hadday taa sameeyaan anlaa yucadibam xadiiskani waa xadiisaa wada taqaanona macruuf waa sharaxuma baahna baabun wuxuu baabu yahay qiyaamu rajuli liakhiihi qofka walaalkii ma u istaagi karaa ma u istaagi karaa isagoo ixtiraamaya ma u istaagi karaa iyadoo ay xeer tahay xeer haddaad istaagi weydana ay dembi tahay iminka maxkamadaha hadduu soo gala garsooruhu mid labarta ka qaaday a waxbuu iska odhanayaayo waa la wada istaagayaa qofka istaagi waaya waa dembiile yaa loo istaagayaa ha loo istaagaya garsooraha ma banaantay mise ma banaana walaalkaa waad jeceshahay oo aad kala maqnaydeen muddo dheer ayaa kuu soo galay ma u istaagaysa qof ixtiraam mutaystay yaa waalidka oo kale ayaa soo galay adigoo fadhiya mau istaagaysa qof u baahan in la caawiyo oo daaraadhac ayaa bartaa ka soo galay mau istaagaysa intaas bay meeshu ku jirta can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacab ana cabdillaahi bnu kacbin wa kaana qaa'ida kacab min baniihi xiina cami cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibnu kacba wuxuu ka warinayaa aabbihii cabdillaahi cabdillaahina waa ninkii hagi jiray aabbihii markuu aabbihii kacb ibnu maalik dhabeelay qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay kacb ibna maalikin waa aabbihii marka waxaa kala warinaya inan iyo aabbihii iyo awowgii kacb ibnu maalik baa igu yidhi yuxadisu isagoo ka sheekaynaya xadiisahu warkiisii xiina takhalafa can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadhay can gaswati tabuuka duulaankii tabuuk markuu ka hadhay qisadii macruufka ahayd وعلى الثلاثة الذين khلفوا شheekadee maaragtay waartay oo caan baxday oo dadku ay wada yaqaanaan weeyaan muhimmadduna wuxuun bay ahayduun qofka ibni aadamka ay shaqada haddii xagga hore aanad ka qaban ood istiraha xagga dambe ka qaban ceebamaad uga dhaadhacda had iyo jeer haddii shaqa kuu taalo xagga horaa laga gooya xagga horaa laga jaraa dib looma dhigdhigo haddii kale ceeb baa looga dhaadhacaayo xilli aan xilli ahayn baad qarbo qarbo ay kugu noqonaysaa haddii kale waa bay kaa tegaysaaba wuxuu yidhi hodanna waan ahaa xoogna waan ahaa xoolana waan haystay faraskaygu diyaar buu ahaa hubku diyaar buu ahaa rag hortii baan sii diyaar garoobe marki la waa la baxayaa haddana waxay ka sii noqday ma garanaye waktigii baa soo dhowaada waxbaa iga kala daadsan hadhow baad hagaajin doontaaye taswiifka iyo dubadhigitaanka ceebta uu leeyahay waa soo waa soo dhowaatay way soo dhowaatay waa maantaa la baxaya ba haddana la yidhi maantadii markay soo gaadhay waa baan iska mahadsanayba hadhow baa diyaarsan waxaagii adigu waxaagu waa dhagaya dhage rasuulka calayhi salaatu wasalaam waabuu baxay baa la yidhi dagaalkii ciidanki waabu dhaqaaqay xoogna waa tahay dee faraskaaguna waa iska diyar waad ka daba tegi doontahay shaydaan baa intaan la hadlaya moogtoo dee qofka dib u celinaya sheekadii waxay ku dhammaatay inaanu meel loo bixin si bartii u taagnaa dagaalkii inuu soo bilaa soo dhammaaday oo madiine loogu soo noqday ninkan sidii u jooga marka waa la ciqaabay fataaba allaahu calayhi markii konton cishaa laga aamusay konton cisho ciqaab baa la geliyay waxa qof muslim oo la hadli karaa ma jiro xataa salaanta hadduu kaa soo warbaxo waad ka leexanaysaa un shib bal adigu hargeyso oo dhan oo kaa hor imanaysa oo saaxiib iyo qaraabo iyo walaal iyo jaar cid allaal iyo cidda kaa hortimaada ay ku dhaafaysa ka waran waariyaa hebel saakooda kaa dhaafaya maqaaxi baad soo fadhiisaa waa lagadooda kaa kacaya guri baad soo gelaysaa gabadhi way ku widaarinaysaa inankaagii uu kaa leexanaya inantaadii kula hadli mayso min cadaab hayn khamsiiyon buu saaha konton cisho ayaa laga aamusay dabe toobadii baa laga aqbalo xayiraaddii baa laga qaaday fataaba allaahu calayhi ilaahay baa ka toobad aqbalay وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا وأذن وأذن رسولك عليه الصلاة والسلام وفافي وشاعي بتوبة الله علينا إلهي توبة لنا قول أصحاب توبة قارسة وحيولي قرآن بها سودي من قصد أحداها توبة كان منافقين تخلافي إلهي توبة دودي وأقبل حين صلى صلاة الفجر وحو شاعي صلاة دي فجر صلاة دي الصبح مركي لتكدي فتلقاني الناس فوجا فوجا dadku raabaraaba iyagoo ah ayay iga hor imanayeen yani ay qaabilayeen iga soo hor yaacayeen martaa ka soo baxaba waa laygu soo yaacayay yani khayraadii baa laga qaaday dadkaasi amarka rasuulka calayhi salaatu wasalam sida u qaadanaya fir walaa boolis walaa mukhaabaraat walaa dheg daba socota hebel ba hebel la hadlay anigaa soo ogaaday walaa ajisatu tanasut waxaan la idhaahdo waxa le waxaas ma jiraan qofka iimaankiisa wax ka xoog badan ma jiraan iimaankoodii baa wuxuu siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkiisa inay qaataan oo walaalkii amba inaadeerkii iyagoo khaali ah oo habeen madow ay tahay markuu sida hala hadal inuu ka dhaqaajiyo leanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi hala hadlina iimaankaa bartaa gaadha iimaankaa bartaa gaadha qofku inuu ilaahay subxaanahu watacaala eego amarkiisa oo waxyaaba u fudud oo u sahlan oo muxaramaada uu ka dhaqaajiyo isagoo ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa eegaya laakiin dadku markii dee ay imaanbeeleen oo iimaankoodu da uu qoonmay uu dhaawacmay maxay u baahdeen waxay u baahdeen inaad iska ilaaliso iyagana aad kala ilaaliso oo boolis iyo askar iyo maxaan ku raha jeel iyo kun mukhaabaraad iyo itixaam waxaan waxaas maxay ilaalinayaan wax basiida baa qofkii laga ilaalinaya wax basiida waxay nagu yidhahdaan qolyaha gaalada ah ee nidaamka ilaaliyaanoo waa dad nidaamiyiin ahoo khatar ahoo dadka afrikaanka ah ee fuudada ah ee soomaalida soomaaliya caysa been iyo khuraafaad wey cabsi baa taala meesha qofka hadduu wax khalad sameeyo waa la ganaaxaya meeqadan hadduu maro waa la ciqaabaya hadduu tan sameeyo waa la ciqaabaya marka way la qabsadeen way tooseen dhakan baa lagu dhuftay si caadi si xaggan lagu dhuftay si caadi noqdeen laakiin haddii raqaabadu in yar ay duushoo la waayo waa la iscunaya waa la iscunaya way dhacday magaalo kamida magaalooyinka maraykanka ma xasuusto ma washington bed mise new york bay ahayd ayaa xilli xilliyada ka mid a ayaa waxa go-ay korontadii baa go'day korontadii baa go'day adduunka o dhan de wuxuu ku wada shaqaynaya uunga korontadaas wax kale iska dhaaf waxaa la qaatay oo dhakhaatiirta ay qaateen dhakhaatiirtii ay joogeen sariirihii yaalay ay gurteen korontadii waxay soo laabatay meeshii oo haawanaysa miskiinka beeshinkaaya meeshaa rafanaya iyo kala qalaya lagu qallibay ee dhiigu daadanayo madaxaaga iskiini maayo ilan dee kamarad sawiraysaa ma jirto ilaahay ka baqan maana kamaradu ka baqanaya moogta kamaraddina way baktida naxariis ma jirto wanaag ma jiro ixtiraam ma jiro nidaam ma jiro dam waxa weeyaan way indhaha indhaha iska qabsata laakiin tasaxdahay waa tan qofka iimaankiisu waa inuu kamaradu ahaado ilaahay subxaana wa tacala inuu ku eegayo qofku waa inuu ogaado fatalaqaaniya annaasu fawjan fawjan dadkii shalayta aan isalaamahayn ayaa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uhi waa lala hadli karaaba dadka igoo raaba raaba ah iga soo horyaaceen yuhani'uunii iyagoo maaragtay igu tahniyadaynaya bitawbati tahniyaddu af soomaaliga waa bogaadinta ilan tahniyaddu waa af carabiga iyoo igu bogaadinaya bitawbati towbadda yaquuluuna waxay leeyihiin litahnika towbat اllaahi calayk towbadda ilaahi subxaana wa tacaala uu kaa toobad aqbalay ku farax farhada ku ahaato xataa dakhaltu اlmasjida dadku caynkaasay igu ahaayeen raabaraabo saasay igu hor imanayeen ilaa aan soo galay masaajidka faidaa birasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam mise rasuulkii ilaahay baa xawlahu الnaasu dadku ay hareero fadhiyaan oo isna ay sii sugayaan faqaama ilaya waxa ii soo kacay xaggayga waxa u soo kacay dalxata bnu cubaydillaah saxaabigaa yuharwilu isagoo guculaynaya xataa saafaxanii wahana'anii ilaa uu gacan qaaday oo uu bogaadiyey yani saaxiib hoosay ahaayeen markuu arkay dee ninkay saaxiibka ahaayeen oo konton cishay uu arkaayey oo aanu la hadlahayn oo soo galay masaajidkii intuu soo socday wuu sugi kari waayey dabeetna intuu kacay ayuu ka hortegey halkaa maxaad ka fahamtay marka baabkeenu muxuu ahaa baabu qiyaamu rajuli liakhiihi qofku walaalkii inuu u kaco muxuu ka hor doonay waxbuu siinayey mise wuu caawinayey mise farxad baa kicisay iyo iyo ixtiraam iyo soo dhoweyn soo dhoweyn baa kicisay wuxuu yidhi wallaahi maa qaama ilaya rajulu min almuhaajiriina hayruhu wallaahi baan ku dhaartay qof muhaajiriinta ka midaan isaga ahayn inaanu iisoo kicin yani abaalkaasuu uhaya laa ansaaha liala ala abaalkaas iyo usoo kicitaankaas iyo ixtiraamkaa dheeraadkaa weligay ma ilaawayo waatan kuu sheego dadka dee ninka maalin qalloocan meel kaaga soo baxa weligaa ilaawamaysa maalin khatara qofka maalintaa ku garab istaaga ma ilaawaysid wuxuu yihi laa ansaaha lialxa qofka kariimka ah ee sharafta lehna waa qofkan dee abaalka celiya marka halka waxaan ka fahanay xaaladaas kale qofka haddii u galo qofka walaalka waad u kici kartaa waad ka hortegi kartaa can abi saciidin اlkhudriy radia allahu tacaala canhu ana naasan dad baa nazaluu calaa xukmi sacad ibni mucaadin sacad ibni mucaad xukunkiisa ku soo degey waa banuu qurayda waa yuhuudi yuhuudi reer bani qurayda markii ballanka ay ka baxeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ballankai ay kaga baxeen ee axsaabtii isbahaysigii gaalada ay soo raaceen ee isdhiibeen de nimankana ay iska noqdeen ee meeshooda ay ku laabteen ay isku hadheen xabali ninkeed loo kala tegiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nimankii reer bani qurayda ay isku hadheen waa kuwiisa soo dhiibey markii labaatan iyo shan cisho soo may ahayn shan iyo labaatan cisho ayaa la go'doomiyey cabsi baa gashay nimankii wayse soo dhiibeen qisada waa de way dheerado waa garanaysaan wayse soo dhiibeen dabeete waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaanan odhane ninkii la odhan jiray waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isku maray oo isku duubay cabdillaahi bnu ubay ibnu saluul rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay nimankaas haddaad maalin uunad wax iga iga aqbali lahayd ergaad iga aqbali lahayd maanta iga aqbal nimankaasi nin caddi nin madoobo way ii diideen intaasoo jeer bay ii difaaceen reer makaabaal bay u hayaan nimankaa maanta ii siidaa rasuulku wuu ka dhaqaaqa ka dabatgaa wuu soo qabtaa wuu soo jiidaa rasuulka khadyaan buu ka istaagay ninkii dabadeedna wuxuu ku yihi waaad waxaad ka warantaa nin ehelkaaga haddaan ku wareejiyo ka waran oo go-aankaan ku wareejiyo waa sax buu ku yihi wuxuu hi sacad ibnu mucaad iyagaa lagu yihi cil qabsada yaa laydinku wareejiya rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu ogolaaday qof inuu idin xukumee yuu idinku wareejiyaa sacad ibnu mucaad bay dhahan sacad ibnu mucaadna lagu wareejiyo waa ninkii haystay aws suldaankii sacad oo dhaawaca oo masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam yaalla ayaa loo yeedhay sacad baa markaa lagu wareejiyay xukunka rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi nimankaa waxaad tidhahda ka yeel ayuun baan ka yeelaya haddaad tidhaha sii daa waan sii daynayaa haddaad tidhaha laa waan laynayaa haddaad tidhaha xidhxidho waan xidhxidhayaa haddaad kala qaybiso wax allaaliya wixii aad ku xukunto nazaluu calaa xukmi sacd ibni mucaad fa arsala ilayhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu u cidiray fa arsala ilayhi rasuulku wuu u cidiray wuxuu hi ninkii sacad ibnu mucaad u yeedhoo soo kaxeeya waa ka dhaawaca ahaaye fa jaa'ahu calaa ximaarin isagoo dameer saaran oo dee gaadiid ka soo dhigtay ayuu u yimi sacad ibnu mucaad falamaa balaga markuu soo gaadhay qariiba min almasjidi masaajidka meel u dhow ayaa qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi i'tuu khayrakum aw sayidakum kaydinku khayrka badan amba mudanihiinna u taga ordoo ka hor taga qaala wuxu uhi yaa sacad markaa iituu khayrakum wa sayidakum waa riwaaya riwaayadka qaarna maxay ti macruufka ahayd quumuu ilaa sayidikum faanziluuhu waa riwaayad saxiixa quumuu ilaa sayidikum faanziluuhu u kaca sayidkiina iyo mudanihiina oo soo dejiya maxay ka dhigan tahay quumuu lisayidikum maaha mudanihiina u kaca maahee waa waxa weeyaan idinka de afsumaan labadaba u kaca quumuu lisayidikum iyo quumuu ilaa sayidikum way kala duwan yihiin midna waxa weeye qofkan ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa aawadii u istaag midna waa xaggiisa u kacoo wax la soo qabo sacad bin mucaad waa dhaawac maanta dameer buu saaran yahay waxaa la rabaa in de ka soo degi kari maayo in la caawiyo bale rasuulku alayh الsalatu wasalaam wuxuu yihi war mudanihiina xaggiisa u kaca oo ka soo dejiya ka soo dejiya dameerka halkana maxaad ka fahantay markaa inaanay ceeb ahayn qof hadduu markaa ka soo baxo oo baahi qabo haddii loo istaago oo wax lala qabanayo inaanay ceeb ahayn qaala wuxu uhi yaa sacdu sacadow ina haaulaa'i kuwan reer bani qurayda nazaluu calaa xukmika xukunkaagii bay ku soo degeen adigay aday ku calmadeenoo waxay ku yidhaahdeen annaga waxaana xukumaya sacad ibn mucaad baana xukumaya faqaala sacad sacad wuxuu yidhi axkumu fiihim soo aniga la weydiin maayo haa rasuulka alayh salatu wasalaam buu rasuulka ilaahayow waxaan ku xukumaa sow socon maayaan haa waxaan ku xukumay an tuqtala muqaatilatahum an tuqtala muqaatilatuhum wa tusbaa daraariihim wixii qaangaadh ah ee gaashaanqaad ah in la laayo midh aan laga reebin watusbaa daraari duriyatuhum daraariihimna way sugan watusbaa daraariihim maxastooda iyo xoolahooda iyo haweenkooda iyo ubadkoodana in la addoonsado khalaas taasaan ku xukumay buu yihi midh nimanka ayaan laga reebin rasuulka alayه الsalaatu wasalaam sidii buu sameyey toddoba boqol iyo siyaado ee maanta madax laga gura rasuulka alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yihi xakamta bixukmi اllaah waxaad ku xukuntay xukunkii ilaahay ama xakamta bixukmi اlmelik allaha boqorkaa xukunkiisii baad saarta maxaa kaloo maanta la odhan lahaa ya maanta maxaa la odhan lahaa haddii intoo la qabqabto toddoba boqol oo yahuudiya oo muqaatiliina oo muslimiinta dagaal kula jira haddii xarake islaamiga ay qabato dabeetana ay ku xukunto dhammaantood in la laayo oo biseeftii birta laga aslo maxaa la odhan lahaa xuquuq alinsaan how argagixisow qayle iyo qaramada midoobayow adduunka o dhan baa isku wada kici lahaa dadku markay jabaan had iyo jeer jabitaanka dadku ay caskariyan jabaan ciidan ahaan ay jabaan amba dhaqaale ahaan ay burburaan oo ay jabaan waxaa ka daran dadku inay macnawiyan u burburaan amba akhlaaq ahaan u burburaan labadaasaa ugu daran hadiyo jeer caqiid ahaan qofku markuu burburo amba macnawiyan moralkiisu qofku markuu burburo waxyaaba qaar lagu soo qaadin maayo rag waaweyn oo culimaaho jooga meelaha yurubta dhacdadaa waxay ka necab yihiin lama arag reer bani qurayda rasuulku alayh salaatu wasalaam intuu qabqabtay buu laayey toddoba boqol buu dilay deme cid waliba way warinaysaa gaalkiibaa soo warinaya taariikhdii yuhuud bay ku jirtaa muslimiinta maraajicdii taariikhda oo dhan bay ku wada qorantahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam toddoba boqol buu dilay maya muu diline toddoba boqol maahee qaar waxaa eber baa siyaado kuwa toddobaatan bay ahaayeenoo toddobaatankuna wax kale may ahayne toddobaatan xukun gaara la siiyey oo muslimiinta qaar ka mida laayay bay ahaa maxay ka cararayaan waxay ka cararayaan meesha ay degan yihiin ayaa waxa lagu argagixisa tiro nebigu nebigiinu dadku leyn jiray nebigiinu dadka ayuu leen jirayo toddoba boqol buu dilay soo dagaal laguma jiro dagaalka maxaa la sameeyaa qofka waa loo dhaashiyaa soo maaha burcaddo madaxa loo maryaa waa la iska celinaya soo maha ninka meesha dagaal haddii uu jiro qof kastaa wixii uu mutaystay baa la mariyaa qaawada waa kuwaa isku hayo aada iyo aad ha macnaha meesha ku jira waxa weeyaan waa xaadiso taariikhiya oo dhacday oo sugan oo sugan haddii ay sugan haddaanay xataa ku sugnayn taariikhdeenna xataa taarikhdii yahuudiya gaalada ku suganta oo soo wariyey dadkii baa la yaqaanaa hebel iyo hebel iyo hebel akhriya bahalkii ibnu hishaamka iyo iyo iyo albidaaya wanihaaya qof qof baa loo soo qoray qof hebel buu ahaa oo reer hebel buu ahaa dadkii la laayay oo dhan jirka waxba iskelinin rasuulku toddoba boqol nin buu maalin qura gowracay waxaa loo sameeyey bohol weyn baa la qoday soo soco soo soco waa la soo socodsiinaya qararkeeda la istaajinaya madaxa laga jaraya dalan buu ku dhacaya ka ku-xiga gam soco ka ku-xiga waa lagu dhameeya meeshii tii un baa lagu aasay tii un baa hee lagu aasay xakamta bixukmi illaahi rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi waxaad ku xukuntay xukunka ilaahay amba xakamta bixukmi almelik allaha boqorkaa xukunkiisii ayaad ayaad saartay can anas radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi maa kaana shaksu axaba ilayhim ru'yatan min الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim cid ay ka jeclaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay arkaan may jirin waxay arkaan waxay ugu jeclaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu rasuulka markay arkaan lam yaquumuu ilayhi qaaran u kicin imise kicitaan baad haysaa saddex soo maaha wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu rasuulka markay arkaan lam yaquumuu ilayhi waxay ahaayeen qaaraan u kicin bay ahaayeen qaalan u kicin bay ahaayeenoo iyagoo jecel rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof la qadariyo oo la qiimeeyo oo la ixtiraamo oo xaq weyn kugu leh waxa waxa ugu weyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof baan kuli qof qof ibni aadam uu qadariye uun wuxuu doonama ha ahaadeen waalid sheekh caalim wasiir madaxweyne suldaan tiridaa adugu dadka la ixtiraamo oo dhan waxa ugu weyn oo ugu sarreeya nebiga calayhi salaatu wasalaam haddana asxaabtu marka rasuulka ay arkaan umay kici jirin baan ku idhi way iska fadhihi jireen rasuulku alayh salatu wasalam wuu soo socon jiray masaajid hadday tahay wuu sunaysan jiray dabadeedna wuu fadhiisan jiray weligaasuu daan haw kicin xataa nafta ha kabax hadduu doonayo madaxweyne weliga haw kicin wasiirna weliga haw kicin weligoodba ha cadhoodo kaasuu ku eegaya moogto kaas wuu necbiba odhanay kuma nibciye nacaybku waa halkiise nacaybku waa halkiise laakiin sharci maaha qofka inaad u kacdo waa protocol waa waxa waa protocol waa protocol protocolkaasi waa waa bidc waa khuraafaad waa dembi in la qaatana maaha sharci ahaanna in la adeeco waa xaaraan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq inamaa yaclamuuna min kara limaa yaclamuuna min karaahiyatihi lidalik waxay ugu kici waayeen ixtiraam darro maahe waxay ogaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dhibsanayo limaa yaclamuuna waxay u og yihiin aawadeed waxay ugu kici waayeen limaa yaclamuuna ogaalkii og yihiin aawadii min karaahiyatihi rasuulku inuu karaahiyeysto uu dhibsado lidaalika arinkan arrinkaa inuu dhibsado rasuulka alayh salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo soo galay markaasi istaagtaageen qaarkood suhi fadhiista arrinkaa in kale naguma yaqaane fadhiista xadiiska dambena fiiri can caaisha radia allahu tacaala canha can caaisha binti طalxa can caaisha um can caaishata umi اlmu'miniina radia allahu tacaala canhuna ajmaciin qaalat waxay tidhi ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة ما قرأنا يوم ما أرق قف رسولك عليه الصلاة والسلام وقعك حق هذا الك إيا حق الشيكذا إيا حق فردك فاطمة رضي الله تعالى عنها وإن أنت فاطمة قف وقعك ولقي ما أرق تدبض ما رسولك عليه الصلاة والسلام شبيه جري oo xuseen baa ugu sii ekaan rasuulka alayh salaatu wasalaam laakiin caaisha waxay leedahay dee caaisha xuseenna way aragtay faatimana way aragtay waxay tihi qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga eeg xagga hadalka iyo sheekada way kala duwan alkalaam walxadiid way kala duwan yihin waa qaab hadalka iyo iyo hadalka laftiisa iyo walaa jilsatan iyo fadhiga qof uga eeg min faatima ma garanayo qaalad waxay tidhi wa kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa ra'aahaa markuu arko qad aqbalat iyadoo bartaa ka soo baxday raxaba biha wuu soo dhoweyn jiray uma qaama ilayha dabeete xaggeedu u kici jiray uma qaama laha maarata uma qaama laha wali lama odhan iyada aawadeed buu u kici jiray maaha uma qaama ilayha xaggeedu u kici jiray faqabalahaa dabeete wuu dhukan jiray waynantiisii uma akhada biyadihaa dabeete gacanteeda ayuu soosoo qaban jiray fa jaa'a bihaa dabeete wuu keeni jiray xataa yujlisahaa fii makaanihi ilaa halkuu fadhiya uu soo fadhiisinayo hadda waa inantiisii nin baa saa ninaka naga mid saa miyuu sameeyaa waa inantiisii oo weyn oo reer leh oo guriga cali ka timi markay bartaa ka socda rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaqo kastaba ha hayo intuu istaagaba halkeeda kaga hortagaa wuu soo dhunkadaa gacantuu soo qabtaa wuu soo daadaheeyaa halkuu fadhiyay buu soo fadhiisiyaa ixtiraam aawadeed saa miyaynu samayn karna anagu maya waynu samayn karraay saa miyaynu samaynaa baan ujeedaa meema samayno dee dhaqankeenu noocaas maahaba dhaqanki alla maxaa qalabsanaanta inagu jirtaa waa yaab moogtee hadda waxan waa beerkaagi waa ubadkaagi inantaada u tago madaxa ka dhunko ubadka o dhan baa caynkaas ahaa waa dawsaxanye ha halkaasaad ka fadhidaa wa ka waa sida hadda iyadana fiiri wa kaanat iyaduna waxay ahayd tukaas rasuulka alayh isalaatu wasalaam maaha وكانت يدنا waxay ahayd ida أتاaha النبiي صلى الله عليه وسلم hadduu نeبigu gurigeeda ugu tago رaxaبaت bihi waa tarbiyade way soo dhoweyn jirtay uma qaamat ilayhi xaggiisay ugu kici jirtay way ka hortegi jirtay faqabalathu way soo dhukan jirtay waa intii rasuulku alayh salaatu wasalaam dabta gacantay soo qabataa way soo fadhiistaan waa intaad sheegto haddii caruurta aada adkaato aada adkaanta waxay ka soo bilaabantay xaggeenna inankaa baray moogta xaggeenna ay ka timid wa annahaa dakalat cala nabiyi sala allahu alayhi wa taasi waa markaa intaasi waa inta loo jeedaa waxay ahayd qaama ilayha iyo qaamat ilayhi culamadu waxay dhaheen taasina waxay ku kooban tahay qofka iyo ubadkiisa qofka iyo ubadkiisa oo had iyo jeer qofku dee marka maaratay ilmihiisa uu ka hor yimaado qofka naxariis siyaadaa baa ku jirtaa ubadkuna waa waba kasoo horyaacaba waxba kasoo horyaaca wa annahaa dakalat cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama fii maradihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u soo gashay xanuunkiisii uu ku dhintay xanuunkiisii alladii qubida fiihi xanuunkaasoo uu ku dhintay faraxaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo dhoweeyey wa qabalaha waanu dhunkaday ma kici karahayn kama hortegin gacanta ma soo qaban ma soo daadahayn markay markay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bartaa ka soo baxday ayaa wejigiisa farxad aawadeed wuu ifay markay usoo dhawaatay wuu soo dhoweeyey wuu dhunkaday wa asara ilayha dabeetna dhigtuu wax u saaro sir buu u sheegay fabakat way ishayn weydi way oydi uma asara ilayha haddana iyadoo bartii fadhidu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana uu la xanshaashaq oo dhigta wax u saaray fadaxikat qosol bay haddana ishayn weydi faqaalat الnisaau faqultu liلnisaaءi dabeete haweenkii baan ku yidhi caaisha haddaan ahay in kuntu in kuntu la araa waxaan moodayey ana lihaadihi اlmarأati gabadhani ooyeysa marna iska qoslaysaa fadlan inay wax dheer tahay cala nisaa'i haweenka yani waxay yala dareentay qof bartu intuu ooyey isagoo haddana ilmada ay ku taalla haddana qoslay maxaad dareemaysaa qofku dee malaa waa qof iska caadiyey waay waxay idhaahdeen yani waxay u fahamtay dee markii hore waxa isi faatima rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisii dee dumarka inay wax dheer tahay oo dabeecadaha haweenka iyo qosol qosolkan iyo sheeka sheekadan inaanay ku jirin waxa artay iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xanuunsanaya oo aabbaheeda dul fadhida oo haddana qoslaysa mise waxay tahi wakaale waxaan moodaya caaisha ee faatima inay haweenka wax dheer tahay faidaa hiya min annisaa shoo dumarku may la mid tahay baynamaa hiya tabkii idaa hiya tadxaku iyadoo ooyeysa ee haddana iska qososhay fasa'altuhaa dabeete waan weydiiyey maa qaala laki muxuu ku yidhi qaalad waxay tidhi faatima innii idan labadiratun inii idan labadiratun haddaan kuu sheego waxaan ahay mid degdeg mid degdegaysaan ahay mid degdegaysa ayaan ahay yani qof macquula ma ihi qof degdegaayo aan maaragtay aan aan lahayn garaad fiican lahayn ba ayaa noqonaya falamaa qubida nabiy sala allahu alayh wasalam markii nebigu uu dhintay faqaalat waxay tihi asara markii nebigu uu dhintay baan weydiiyey markaa ujeeda marka ayma sheegin markii ay nabiga calayhi salaatu wasalaam usoo gashay dhegta waxu saaray ee ooydey waxbaa jiray muxuu u sheegay marka uu haddana dhegta u saaray qososhay wax kale u sheegay dee adba maxaad odhan lahayd waxaanaad ka weyday muxuu aha soo maaha caaisha iyadoo halkii la fadhiya waxay tihi waxaan weydiiyey maxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu kuu sheegay ee aad la oyday marna aad la qososhay waxay tidhi haddaan kuu sheego dee qof degdegey baa noqonaya riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan maa kuntu liufshi sira rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam sirtiisa faafin maayo nebiga sirtiisa ma faafinayo markii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu dhintuu geeriyooday markiiba waxay ku tidhi waxaan ku idhi xaqa aan kugu leeyahay ayaan kugu dhaariyey hooyadeed bay ahayd soo maha ila waa uma almu'miniine waxay tidhi xaqa aan kugu leeyahay baan kugu adkeeyey maalintii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu kuu sheegay ii sheeg faqaalat waxay tii faqaala wuxuu yidhi faqaalat waxay tidhi asara ilaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ila siraystay oo dhegtuu wax ii saaray faqaala wuxuu yidhi innii meyitun xanuunkaa ka kici maayo waan socdaa dee inan aabbaheed ku yidhi waan dhimanaya ka warran inan aabbaheed war xaqiiqana ah ku yidhi aabba xanuunkaa ka kici maayo ma ma aamusnaanaysaa dabeet waxay tidhi fabakiitu waan ooyey fabakaytu uma asara ilaya haddana dhegtu waxii saaroo sir buu ii sheego faqaala wuxuu yidhi innaki awalu ahlii bii luxuuqan qofka koobaad iga daba imanayana waa adiga markaa way ku farxda qofka koobaad igu xiga ehelkayga oo dhan qofka igu soo xigay markaan dhinto igu soo xiga xagga dhimashadu waa adiga riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan wuxuu igu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaad raalli ku ahayn inaad noqoto haweenka oo dhan mudanteedii ta igu yidhina markaa waan qoslay bay tihi fadaxiktu fasurirtu b fasurirtu bidaalika arrinkaa waan ku farxay wa acjabanii waanaan ka helay weeyaan waan ka helay oo arrinkaa waan la dhacay meesha markaa maxaynu ka fahanay baabkeenna usoo noqo oo inuu qofku u kici karo ubadkiisa uu ka hortegi karo xaggiisa intuu u kaco inuu soo dhoweyn karo oo maaragtay dee tarxiibna uu ku samayn karo dhukan karo inan ha ahaato inan ha ahaado ceebna inaanay ahayn xumaanna inaanay ahayn ad adayga iyo qalqalafsanaantana inaynu dee iska dayno ilaa waa hawle adiga arko ciyaalkeennii waxbayna kala haystaan sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waali wasaxbi waslm